Guddoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada Cumar Cabdulaahi Maxamed Farweyne oo ka qayb galay munaasabad lagu xuseeyay maalinta caalamiga ah ee deegaanka adduunka ayaa ka sheekeeyay muhiimadda ay leedahay ilaalinta deegaanka taasoo uu sheegay in ay qayb ka tahay nadaafadda iyo badqabka dadka iyo dunyada Cumar Cabdulaahi Maxamed Farweyne guddoomiyaha degmada Kismaayo ayaa dhinaca kale ugu baaqaya bulshada Jubbaland in ay waajib ku tahay in shaqsi kasta uu ka taxadiro islamarkaana ilaaliyo deegaankiisa guddoomiyaha oo arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadalladiisii ka mid ahaa waa ogtihiinoo haddii adduunyada isbeddelka cimilo dhibaato badan bay ku haysa bacaha iyo caagadaha in laga dagaalamo annaga deegaan ahaan magaaladan dhib culus bay ku hayaan bacuhu iyo iyo iyo caagaduhu waxaad arkaysaa hadda qofku intuu bacdii ku soo xiro qashin ku soo guro iyo drainage ku dhex riday markaasay iyadoo waxay ku xiran yihiin markaasay waxay dhex fadhiisanaysaa drainage gudihii meeshii biyuhu ka bixi lahaayeen dhammaanna mayso roobna baabi'in mayo imtixaan waxay noqotay mushkilada annaga ka dowlada hoose ahaan waxaan ku dadaalnaa inaanu ka shaqayno isbeddelka cimilada iyo deegaanka kambani hadda la yidhaahdo bilicsan baa isaga nagala shaqeeya geedaha hadda waxaanu sii marinaa waad aragteeno ilaa toddoba boqol oo geed inaanu abuurno magaalada iska xoqobso aan ku abuurno magaalo cagaaran iyo isbeddel cimilada waa muhiim adduunku waa isbedelay hataa geedu kulka yalay hadda wasaaraddan markaa soo geshday indhahaa nuuraya meeshan wasaaru degan yihi geeduhu cimiladii qabow geedihii oo qurux badan marka waxaan u baahnaa bulshada reer kismaayood iyo guud ahaan jubbalandba inaynu ka shaqayno isbeddelka ee cimilada oo dhulka cagaarino waxyaabaha environmentiga la dagaalamaya anu la dirirno kulligan aan ka wada shaqayno qof walba doorkiisa waa u qaato waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu